hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma iyo hay-adda ihh ee turkiga ayaa deeq raashiin ah u qiibiyey saddex kun oo qoys oo isugu jira dad dayira ah iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo ku nool degmada wadajir ee gobolka banaadir gargaar qaybintan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta ka tirsan hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka guddoomiyaha degmada wadajir iyo madax ka tirsan hay-adda ihh ee turkiga cabdisalaan cabdulaahi cumar agaasimaha kormeerka iyo qiimeynta hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma iyo kaaliyaha guddoomiyaha hay-adda maareynta hay-adaha islaamka iyo kuwa qaranka cabdiraxmaan waxiid ayaa si wada jira ugu warbixiyay deeqdan raashiinka waxaan halkan ka qaybinay saddex kun oo qoys oo ay ku deeqeen walaalahayna turkiga i h h hay-adda maareynta masiibooyinku marka waxa waaye waxay ugu tala gashay laba kiishoo burah iyo hal kartoon oo siddeed kiilo ku jirto waxaan isleenahay waxay wax ka tari doontaa dadkii abaaraha waxaan isleenahay guddoomiyuhu dadkan tirada badan inayna degmada kali ahaynoo degmooyinka deriska ay ku soo yaaceen sida muuqata sidii jaziira iyo iyo dharkeynley iyo kuwa nala deriska oo dhan aad iyo aadaan guddoomiyaha ugu celinaynaaoo ugu mahad celinaynaao ilaa xalay ilaa shalay dhafraayay si arrintan uu ku suurtogeli lahaa hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma saakay waxaa u suurto gashay inay ka bixiso deeq raashin ah degmada wadajir ee gobolka banaadir deeqdan oo looga faa'iidaynayo saddex kun oo qoys oo ah dadka ku nool degmadan wadajir ee qaba baahayaha nololeed si maaragtay ay xaaladaha adag ay ku jiraan loola qaybsado ayay dawladdu waxay go'aansatay in dadkan deeq lala soo gaaro raashinkan oo ay naga caawisay sidoo kale hay-add i h h ee waxaan ku mahadsan waxaan ku farax waxaan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha degmada oo shaqadaa nala fududeeyey sidoo kale waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo asagana guddoomiyaha hay-adda oo shaqadan quruxda badan runtii suurto geliyay iyo hay-addaas oo turkida ah oo runtii ayagoo xaalad adag uu ku jiro dalkoodii turkiga haddana go'aansaday inay shaqadaa nala qabtaan oo maaragtay runtii taasna waxay caddaynaysaa walaalnimada nagala dhexaysa axmed cabdulle afrax guddoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir ayaa sheegay in dadka loo qeybiyey deeqda raashiinka ay yihiin kuwii mudnaa isagoo u mahad celiyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo hay-adda ihh ee turkiga marka ugu horraysa waxaan u mahad celinayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka iyo dhammaan muxuu ahaa iyo mas-uuliyiintii muxuu ahaa howlaha kala duwan fududeeyey ee ka qayb qaatay sidoo kale waxaan ugu mahad celinaynaa oo dabcan mahaddu gaaraysaa ciddii muxuu ahay ay ka soo qaadeen waxaas quruxda badan ay maanta na soo gaarsiiyeen dadkaynii ay muxuu ahay runtii aad ugu reeqsan yihiin waxaan rajaynayaa muxuu ahay inay soo celcelin doonaan haddii laa yidhaahdo aad iyo aaday runtii farxad noo tahay in intaan oo muxuu ahaa dadkayni ah ay gargaarkaanu soo gaaro oo aan rajaynayo inay wax weyn ay ka tari doonto baahidooda waxaan rajaynayaa haddii laa yidhaahdo inay soo noqnoqon doonto waxaan rajaynayaa oo runtii aan muxuu aha ilaahayna uga baryaaya dadka sadaqaystay ee la baxay inuu muxuu ahay oo meel ay maanta uga baahi badan yihiin oo uga saalo